iyadoo marba mar ka dambaysa ay sii kordhayaan dhibaatooyinka abaareed iyo mid danal xumay ka taagan qaar ka mida degmooyinka gobolka gedo ayaa saacadihii ugu dambeeyey waxaa la xaqiijiyey in ay gaajo iyo macaluul uga dhinteen xaafadda bandar wanaag ee ku taalla degmada luuq laba carruur ah oo ka soo jira qoysas beeraley oo dhowaan ka soo barakacay degmooyinka waajid iyo xudur oo ka tirsan gobolka bakool maxamed ibraahim salaad waa aabbaha dhalay mid ka mid ah laba wiil oo gudaha magaalada luuq ugu geeriyootay saacadihii lasoo dhaafay gaajiya macaluul wiilkiisa oo da'diisu ay tahay laba sano jir ayuu sheegay in ay ka mid ahaayeen qoysas isugu jira xoololey iyo beerley oo ay ragaadiyeen abaaraha iyo dhibaatooyinka noloxmo dhowaan ka soo barakacay baadiyaha lagu magacaabo marayle oo luuq u jirta ilaa afartan kilomitir waxaana mar ammaanta kula xidhiiray qadka taleefonka uu raadiyaha erge uga warbixiyey xaaladda iminka ay ku sugan yihiin
wiilka wuxuu u dhintay ilaaha markiisuu ku dhintay ha ahaatay dhibaato gaajo ah gaajo cudur wadato ilan cudurkii hadduu kugu dhaco ood adiga nafaqa u haysanin oo ad baaba-ay kagala saasad ku dhimada waxaa u daran oo zaa'id os wiilkaas ku dhintay amar ilaahay ku dhintay gaajo waatay wiilka meeqaa jir ayuu ahaa wiilka laba laba jir u ahaa wiilka weliba laba jir u ahaa
waa gartay marka adinku ma dadkii soo barakacayaad ka mid ahaydeen
haa yacni baadiya dadkii ka soo barakacay meel la yiro marahayle oo u jirto afartan kilomitir oo luuq ka jirta wey waa tahay marka hadda xaaladiina kale waa sidee mar haddii wiilkii yaraa ee laba jirka u dhintay gaajo iyo macaluul adinku hadda xaaladiina waa sidee wal xaaladayna waa xuntahay degmada xaaladooda waa hatta magaalada naftigeeda xaaladood xuntahay waxaa soo darisay dad gaajaysan oo xooti barakaca oo jire iyo waxba la wato haddaad arki laheedeen aad jaabi laheedeen wey waa tahay intaad ka warqabtid ma jirtaa carruur kale oo u dhimatay gaajo sidaan oo kale waa jirta waa jirta way badan tahay way badan tahay haddaad aragta xawaalood waad axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baar dheere